أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkada hornimo ugu doorka roon dagaallo culus oo askar looga dilay dowladda xukuumadda xabashada itoobiya ayaa ka socda gobolka maxaarada ee dalkaasi mas-uul ka tirsan murtadiinta ayaa xaqiijiyey in kooxda riddada soomaaliya dad fara badan oo shaacab ah ay ka qafaalatay deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose beelaha biyimaaliga gare ayaa hadiyad xoolo nool oo geel ah ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore ee dagaalka kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha kufaarta ee murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgallo ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya maliishaad murtadiinta ka tirsan ayaa qof shacaba ku dilay degmada moqokori ee bariga wilaayada islaamiga hiiraan munaasabad lagu furayey faraha cusub ee machadka qurduba ayaa ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowro caafimaad ah u soo gebagabeeyey qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay shanta bisha muxaram kun afar boqol lix iyo afartanka ah qodobadii warka duurnimo ugu door koroona ayay intaasi aheen haatan isagay oo dhan dagaallo culus oo askar looga dilay dowladda xabashada itoobiya ayaa ka dhacay gobolka maxaarada ee dalkaasi haddaba warbixinta warkan waxaa inoo ahayn walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare dagaallo culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa maalamihii u dambeeyey ka socday deegaano badan oo ka tirsan gobolka amxarada kuwaas oo u dhexeeyey ciidanka dowladda siriibiyadda itoobiya iyo maleeshiyaadka faano ugu yaraan lix iyo toban askari oo ka tirsan ciidanka dowladda ayaa la dilay halka siddeed kalena lagu dhaawacay kadib iska horimaadyo xooggan oo ka dhacay magaalada gonder warbaahinta etoobiya news ayaa dhankeeda soo warisay in saraakiil ka tirsan xisbiga talada haya ee uu hogaamiyo abey axmed lagu dilay magaalo hoos timaada ismaamulka waqooyiga gonder jabhadda fano ayaa sheegtay in dagaaladaasi ay ku soo furteen hub aad u fara badan wararka kale ee la helayo ayaa tilmaamaya in dagaaladaasi ay sabab u noqdeen dib u dhac weyn oo ku yimid dadaaladii siyaasadeed ee dowladda federaalku ay ka waday gobolka amxaarada gaar ahaan magaalada gonder kadib howlgal qorshaysan oo ay fulisay jabhadda fano sida ay sheegayaan ilawareedyo maxalli ah oo ay soo xigatay warbaahinta gudaha duulimaadyadii shirkadda etoobiya airlines ee deegaanadaasi ayaa la hakiyey iyadoo sidoo kalena ay xidhan tahay waddada isku xirta gonder iyo bahardaar gaar ahaan labadii maalmood ee u dambeeyey sababo la xidhiidha dagaalada sii xoogaysanaya deegaanada waqooyiga wallo iyo koobo oo dhammaantood ka tirsan gobolka amxarada ayaa waxaa ka socda dagaallo u dhexeeya ciidanka dowladda iyo kooxaha mucaaradka sidoo kale dagaallo culus ayaa ka dhacay gobolka gojaam halkaas oo la sheegay in saddex maalmood oo xiriira lagu dagaalamayo ugu yaraan kow iyo toban aag oo kala duwan hogaamiye sare oo ka tirsan jabhadda fano ayaa sheegay in ay fashiliyeen howlgal la doonayay in lagu beegsado hogaamiyaasha fano ee ku sugan gobolka gojaam muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya askar ka tirsan ciidanka dowladda oo lagu qabtay dagaalka gojaam inkastoo aan weli wax wara ka soo bixin xukuumadda abiy axmed oo ku saabsan sheegashooyinka jabhadda fano mahadsanida cali yare mas-uul ka tirsan murtadiinta ayaa xaqiijiyey in kooxda riddada soomaaliya dad fara badan oo shacaba ay ka khafaalatay deegaano ka tirsan oo gobolka shabeellada hoose xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa tafaasiisha warkan eegaya wararka ka imaanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta ay dad shacaba ku qafaasheen deegaano ka tirsan shabeellada hoose dadkan ayay maleeshiyaadka riddada ka qafaasheen deegaano dhacaduleedka degmada afgooye waxayna wararku sheegayaan in dadkan murtadiinta ay qafaasheen xilli ay ku guda jireen howlahooda shaqo murtad maxamed cumar dalxa oo ahaa xubin hore oo ka tirsanaa golaha dawaaqiidda kooxda riddada ayaa sheegay in maleeshiyaadka riddada ay dad badan oo shacaba ka qafaasheen deegaano ka tirsan shabeellada hoose dalxa waxa uu xaqiijiyey in maleeshiyaadka riddada ay dhibaatooyin kala duwan ka geysteen deegaano dhacaduleedka degmada afgooye wuxuu intaasi ku daray in dadkan iyo wixii ay ku shaqaysanayeenba lagu heysta xarumo ku yaala magaalada muqdisho oo ay ka mid tahay kuliyadda jaalasiyaad waxaa kasii muhiimsan iyagana dad lagu soo qabqabtay oo tiro badan oo beerahoodii oo ayaga oo dhinacaasi ee u aaday inay aadaan oo badi hadda ayaga ay ku xaraysan yihiin ma aragtay ee kuliyadda jaalasiyaad la keenay qaarkooda dameerahooda wata qaarkood ayagoo beerahoodii dadaymo ugu tagay qaar ayagoo gaari dameeradoodii wata iyo qaar ayagoo maaragtay qalabkoodii beeraha wato oo ayaga lasoo qabtay ayaa jiro arrintan ayaa ah mid ay ku caanbaxday kooxda riddada soomaaliya gaar ahaan maleeshiyaadka riddada iyagoona kordhiyey dhaca boobka iyo qafaalka ay ku hayaan shacabka muslimiinta ee ku nool deegaanada ay gacanta ku hayaan waa mahadsantahay waa xasaan beelaha biyimaan iyo garre ayaa hadiyada xoolo noolo geelaha ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee riwaadka kaga jira furimaha hore ee dagaalka kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe cismaan axmed nuwow ayaa umuurtaasi warbixintanka diyaariyey iyagoo ka qayb qaadanaya jihaadka lagu difaacayo diinta islaamka waxaa qabaa'ilada dega wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe muddooyinkii lasoo dhaafay ay wadeen bixinta xoolaha dhowaan maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa qaabilay xoolo ka koobnaa geel iyo ari ay bixiyeen qabaa'ilada jifooyinka ismiin iyo kaayatooy oo ka tirsan qabiilka biyomaal ayaa ku dhowaa toban neef oo geela waxa ay ku wareejiyeen maamulka islaamiga ah ee degmada jilib nabadoon maxamed cabdi yaaquub oo loo yaqaano madiyow kana socday jufada kaayatooy biyomaal ayaa afar neef oo geela waxa uu ku wareejiyey maamulka islaamiga ah ee degmada jilib isagoona sheegay inay sii wadi doonaan bixinta xoolaha
inaa aan bixino aniga waxaan ka socdaa beesha kaytooy biimaal aan ka socdaa gaar ahaan waxaan u bixinaynaa afar neef oo gaal ah ayaan u bixinaynaa jihaad waxa waye naf iyo maal waay aniga hadda waxaan bixinay maalaan bixinay walaalahayna oo mujaahidiinta ayaa intaasaan u wareejinay gaaladii ilaahay ha jabiyo aniga waxaa la yidhahdaa maxamed cabdi yaaquub oo ku magac dheer madiyow beesha ismiin oo iyadana ka tirsan qabiilka biyamaal ayaa dhankooda waxa ay bixiyeen afar neef oo geel ah waxaana u hadlay mid ka mid ah nabadoonnada beesha walaalahayda beesha ismiin ayaa afar neef oo geella igu soo wareejiyeen anna waxaan ku wareejinayaa walaayada jubbada dhexe gaar ahaan degmada jilib ayaan ku wareejinayaa geelaas waxaa loo bixiyey kitaabka ilaahayna lagu koryeelo diintayna iyo dalkaanyana lagu difaaco mujaahidiintanna ilaahay guul ha siiyo gacantada kor allah ka dhigo annagana waxaa u nahay gaashaan iyo garab maal iyo madaxna waa ula garab taagannahay allaahu akbar dhanka kale qabiilka garre ee dega degmada jilib iyo nawaaxigeeda ayaa dhankooda waxa ay maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ku wareejiyeen tiro ari ah oo ay ugu qayb qaadanayaan jihaadka waddada allaah beesha gare aan ahay insha allahu tacaala maanta inta waxa uu taagan yahay walaalihii gare eh ayaa ii soo dhiibeen toban neef ari tobankaas neef ari in aan ku wareejiyey walaayadda islaamiga naf iyo maalna inaan bixiyey diyaaraan u ahay gaalada oo wadankan iyo kala jiraan diintan iyo kala dagaaltamooyaan ina una macnaha hamiin i maalan ila la taaganaana maal i nafba ina una bihino diyaaran ana saacad walba waa taagana arrinkan ayaa qayb ka ah sida ay qabaa'ilada soomaaliyeed diyaarka u yihiin inay ka qayb qaataan jihaadka lagula jiro gaalada ku soo duushay dalka soomaaliya islamarkaana doonayso inay baabi'iso diinta iyo dalka sidoo kalena dalka ay ka hirgeliso mabaadi'da kufriga mahadsanida walaalka dhuubow faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha kufaarta ee murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgallo ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurtaha dalka soomaaliya cabdiqani maxamed ayaa si amaqaadaya warbixintan howlgalladan oo isugu jira qarax iyo duqeen waxay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen wilaayaadka banaadir baay iyo shabeellada hoose ee koonfurta dalka soomaaliya waxaana howlgalladaas lala beegsaday kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta dhanka wilaayada shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu qarax la beegsadeen kolonyo kufaarta afrikaanta ah oo ku socdaalayay duleedka degmada afgooye waxaana qaraxaas ka dhashay khasaare nafeed oo soo gaartay kufaarta inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaas ku baktiyey sarkaal ka tirsanaa kufaarta afrikaanta kaasi oo ahaa miine baare waxaana sidoo kale qaraxaas ku dhaawacmay labo askari oo isla kufaarta afrikaanta ah dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta ee barujeed ee duleedka magaalada baydhabo waxaana duqeyntaas ku dhaawacmay afar iyo toban askari oo murtadiin ah dhanka kale wilaayada banaadir howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka la foole ee duleedka magaalada muqdisho ayaa lala eegtay gaari cabdibile ah oo ay la socdeen maleeshiyaad murtadiin ah gaar ahaan kuwa sirdoonka waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah howlgalladan ka kala dhacay wilaayaadka banaadir shabeellada hoose iyo bay waxay imanayaan xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen howlgallada lagu naafeynayo cadowga allah waad mahadsantahay cabdiqani maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan ayaa qof shacaba ku dilay degmada moqokori ee bariga wilaayada hiiraan sida uu ku waramayo marwaan maxmed wararka ka imaanaya bariga gobolka hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya ayaa sheegaya in xaalad qoobgariir ah ay wajahayaan maleeshiyaadka murtadiinta ee halkaasi ku sugan kadib markii ay mujaahidiinta la wareegeen deegaano istaraatiiji ahaa shalay gelikii dambe ayay maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan moqokori waxay dil u geysteen qof rayid ahaa goobjoogayaal ayaa sheegay in maleeshiyaadku ay dhexdooda israsaaseeyeen kadib markii ay isu khilaafeen daminta shirkadaha isgaarsiinta ee ka horgala degmada rasaastii ay isdhaafsanayeen labada dhinac ayaa sababtay dhimashada nin ka mid ah ganacsatada deegaanka sawirro lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay meydka ruuxa la dilay oo rasaasta ay ka hadhashay madaxa wararka ayaa intaas ku darayay maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan deegaanka moqokori ay si qasab ah ku gidhaashteen gaadiidda iyagoo ku ranayay sahay ay kala baqacararayaan deegaanka wareegistii mujaahidiinta al-shabaab ee deegaanada ceelkooxle muqlaga qaycad iyo ceelhareeri oo dhammaantood kaabiga ku haya muqkori ayaa la rumaysanahay in xaaladda ku sii adkaysay maleeshiyaadka dabadhilifyada ahaa ee sida aadka ah loogu barakiciyey dagaalada ka socda bariga hiiraan waad mahadsantahay marwaan munaasabad lagu furayey faraha cusub ee machadka qurduba ayaa ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay bashiir muxidiin aweyman ayaa tafaasiisha warkani eegaya kadib dadaal hagaar la-aan ah oo muddo laba bilood ay wadeen dadka ku dhaqan deegaanka dharqa ee duleedka magaalada baydhabo dhowaan waxaa halkaas lagu qabtay xaflad heerkeedu sareeyey oo lagu furayey macadka qurduba waxay ahayd xaflad agaasinkeeda uu lahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay waxaana lagu furayey faraca cusub macadka barashada culuumta sharciga iyo maamulka ee qurduba faraca labaad waxaa laga hirgeliyey deegaanka dharqo ee hoostaga magaalada baydhabo mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan ayaa goobjoog ahayd xafladda ugu horeenna waxaa madasha laga soo jeediyey kelimad ku saabsan macadkan iyo maraaxishii uu soo maray furitaankiisa macadkan ooaanu hadda fadhiyeyna maraaxiil aha mari ilaahay ha ka mahadsan dhismaha qabanqaabadiis may bahaytay lama bilood ya la qabanqaabiyaay markii deegaanka yacnii oo macaahid tiro badan ilaahay nasiib in ilaahay sii yaa ilaahay niin suurgeli macadkan isan aragahaytan qurduba ogeeka isan teegantiin mayba dhisaday dadka deegaanka shiladiisa dhisaday ilaahaya jalla wacalaa anfududay intaasi kadib waxaa madasha ka hadlay allah xifdiye sheekhulmujaahid sheekh fu'aad maxamed qaraf isagoo goobta ka jeediyay kelimad qiimaha oo ku saabsan fadliga cilmiga allah subxaanahu wa tacaala shukri aan cid la qaybsanaysa lahayn buu leeyahay duma daalika waxaan u mahad celinaynaa degaankan oo magaaladan darqo dadka degan waxaan leeyahay awalan waxaad tihiin madiinat alcilmi waxaana idin leeyahay jazaakum allahu khayran kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani ilmunkari wa tu'minuuna billah allah subxaanahu wa tacaala ummatu muxammadin alla waa ammaanay wuxuu ku ammaanay ummadihii uu isaga abuuray oo dhan ummadda u khayr badan baa alla naga yeelay rusushii alla uu soo diray rusushiisii kii u fadli badnaa ayuu alle rasuul nooga dhigay wuxuu allah nagu ammaanay saddexdaa arrimood oo ah in aan macruufka dadka farno waxaa ka mid a macruufka dadka in la faro in macaahid loo sameeyo macadkan macdulkhurduba jazaahum allahu khayran allah markaan u xamdiye ka gadaale waxaan u mahad celinayaa maktabu tarbiyati waatacliim waxay ku guulaysteen ummaddan in ay diintoodii iyo cilmigoo sharciga aha iyo kii maadidahaba inay u ilaaliyaan laba-iyo labaatan machad ayay fureen iyagoo allah kaalmaysanayo machadkanna waa kii labaad ee laga furayo gobolka mbaay walilaahi alxamdu waxaadna nasiib u yeelateen waxaa idinka hormartay fulay oo ahayd xaruntii waxaad noqoteen idinka oo la filayo degmooyin qaarkood inay idinka hormari kareen dadaalka aad samayseen ugu dambeenna waxaa madasha ka hadlay ugaasmaday cabdigaruun ugaaska beesha geeladle allaha subxaanahu wa tacaalaa ilaahgii oo ardayada kulunkan oo kheerka badan nii kulmi may ardayada ku rajaayane ku tuugaane macadkan oo afarta sano dhammaaday haddana la gebagabaayaa owlaadagna haddan intan ardayaad oo oo sheeyaal aan niin shaagina dhammaysadaan un oo ilaahay amraniin deersi oo haddana gebagabadeesa inka kulowni allah subxaana wa tacaala intaasaa ku tuugaana xafladan ayaa ku soo dhammaatay si qurux badan waxaana hadda si toosa u bilowday diraasada macadka qurduba faraciisa deegaanka dharqo waad mahadsantahay walaalkaa waa iman ugu dambayntii maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowro caafimaad usoo gebagabeeyey qaybaha kala duwan bulshada ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan casaam carfaad ayaa faahfaahinta warkan haya dowladana socotay muddo shan maalin oo xariiq waxa uu maktabka dhexe ee caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab u qabtay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan sida ganacsatada macaalimiinta baahda caafimaadka maqaayadleyda qudaarleyda iyo haweenka ku dhaqan degmada buqa qable sheekh yuusuf macali cabdiraxmaan iyo nabadoon cali maxamed cismaan aabo aisha afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada hiiraan oo goobta munaasabada gebagabada dowladda ka hadlay ayaa la dardaarmay qeybaha bulshada buqa qable ee dowladda loo soo gebagabeeyey caafimaadku islaamka waa sala isagaa asaaskiisii hore iyo bilowgiisii hore dadka muslimiina bilaabay gaaladu culuumtii islaamka deji bay xadeen way naga xadeen markaasay ku faanayaano waxay iska dhigayaan wax iyagu ay keeneen bay iska dhigayaan asal annaga u lahayn wax caafimaad soo saara waxa weeyaan oo barnaamijkaas yacni saldhigga u dhigo muslimiintu ayay ahaayeen oo dad culummaa ayaa arrintaasu yacni ka hadlay oo soo saaray marka diinka oo kale wuxuu ka hadlay nadaafaddii nadaafaddu waad ogtihiin diinka islaamku meeshuu ka taagan yahay aad buu u boorriyey maxaa nadaafaddu waa caafimaadkii qaybta ugu muhiimsanay ka qaadanaysaa raashinka dhacayna insha allah horaa looga hadlay ayadana waa ku dadaalayaa nin walba haddaan istaambo beena lagu soo dhufanin oon kor wax laga soo qaldin qof kastaa waa akhrin karaha ila taha waxa jawaanka ku qoran ama alaabta bagaashka ku qoran inta badan dadka dad badanoo akhrin karaa jira haddaan kor laga soo qaldin insha allahu ganacsatadan deegaankanana waa ku dadaalaan arrintaas iyadaa waxaa kaloon leeyahay farmashiyaashu waaba sideedaba waaba nadaafadda meesha laga soo galo waaye waayo farmashiyadu way ogyihiin oo nadaafadda way ku dadaalaan daawo dhacday dadka kuma duraan dadka waxay ku la taliyaan inta badan ilmaha biyo nadiifa ha la siiyo maaragtay ilmuhu way caafimaadayaan qaar ka mid a bulshada ku dhaqan degmada boqa qable ee wilaayada hiiraan ee dowladda caafimaadka uu usoo gebagabeeyey maktabka dhexe ee caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo la hadlay andalus ayaa sheegay in wax badan ay ka faa'iideen dowladda ayna dhaqangelinayaan cilmiga ay kororsadeen anigoo ku hadlaya magaca bahda caafimaadka ee ka howlgasha degmada buqa qable ee walaayada hiiraan waxaan maanta joognaa xafladdii gabagabadeeda muddo dowro shan maalmood noo socotay taasoo ay soo qabanqaabiyeen maktabka dhexe ee caafimaadka waxaana laga wacyigelinayey waxyaalaha maarata maxay dibadda nologista dhoofiyo sida cuntooyinka dhacay daawooyinka taanada ayaa maarata nalaga wacyigelinaya maadaama ay caafimaad darre ay maarata bulshadeenna ay ku hayaan caafimaad darrada ay leeyihiin oo waxyaalahan aan maarata cuntooyinka dhacay ama daawooyinka ama cabitaanada aan laga helin waxaa ka mid ah cudurra aan hore bulshadeenna ay u aqoonin cuduradaasi sida dhiikarka sokorowga baabasiirka gaaska iyo waxyaalo la mid ah waxaan ku sugan hoolka sheekh xasan barsane halkaasoo lagu soo gebagabeeyey dowro soconaysay shan maalmood dowradaasoo noo soo qabanqaabayay maktabka dhexe xarakada mujaahidiinta al-shabaab maktabka caafimaadka ay noo qabteen dowradaas alxamdulilaah ilaahi subxaana wa tacaala aan u mahadcelinaynaa uma waxaan u mahadcelinaynaa maktabka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay noo soo dartay oo maktabka caafimaadka ah oo maalmahaanba dowradu noo waday oo aan ka faa'iidnay waxyaabo badan aan ka faa'iidnay waxaa ka mid ah caafimaad xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa adduhuuru shatru liimaan caafimaadka wuxuu ka mid yahay nolosha qayb ka mid ah marka alxamdulilaah ilaahi subxaana wa tacala aan u mahadcelinaynaa marka waxaan rabnaa inaan dhaqangelinno haddii aan nahay baxda waxbarashada ee degmada buqa qable inaan dhaqangelinno waxyaabihii aan noola soo sheegay oo maktabka caafimaadku nagu booriyey oo dhanka caafimaadka ah insha allahu tacaala dowra waxaan qaadanay shan maalmood ay ka socotay maktabka caafimaadka maktabka dhexe ee xarakada shabaab almujaahidiin ee aad baa noola booriyey faa'iida ay leedahay caafimaadka aad baa noolta annagoo awal matqacanayba xuduudeeda iyo waddada ku taagna ayaa haddana si fiican noogula sii booriyey waan mahadinaynaa ilaahay jazaahu wallaahu khayran aan leenahay maktabkaas waxay jawlo ku sameeyeen maqaaxidihii maraakistii dugsiyada meeshii la dhihi jiray kawaankii oo suuqa qudaartii ee meelo badan bay tegeen dabadeedna waxaa ka soo baxdeen dowladda suntan aan meesha lagu qabto anigoo ku hadlaya afka ganacsatada qudaareyda degmada buqaa qabla degmada buqaa qabla waxaan ganacsatada qudaareydan codsanayaa inay qudaarta si fiican iska hagaajiyaano nadaafadooda iyo waxyaalaha cayaanka u keenaya inay iska hagaajiyaano waxa miisasta haweenka ee jafaano ee maalinta subaxi markay soo galaan iska jafaano yaayadaas oo kale cayaanka ticsida ay boodboodayeen ee dadka qudaarta ay gadanayeen iyagoo sii nadiifanin oo qof kastoo qudaar gadanaya inuu iska hagaajiyo miiskaas oo ticsida sida kunuugo kale waxyaalaha cayaanka keenayo dhardhareerayo oo inay iska hagaajiyaan wanaadaha degmada buqa qablo ganacsatada maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowladan oo kale u soo qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan qaar ka mid a wilaayaadka islaamiga ah walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga andalus xilligan oo anagay taas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madla insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu